إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin jubbada hoose baay banaadir iyo shabeellada dhexe madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay dhaqanxumada ciidankiisa iyo dilalka iyo dhaca ay u geysanayaan dadka rayidka ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeeg waxbarasho gaarsiiyey degmada kuntuwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose dowla diini ah ayaa loo qabtay dadka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadaha degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe beeraleyda ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay caqabado ka haysta dhanka beeraha sake qaybin ayaa laga sameeyey degmada tieglow ee gobolka bakool maamulka e c c khaatumo ayaa kan puntland u diray dignin adag dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ee ka howlgala deegaanka kunyabarow ayaa macaamiishooda u sameeyey agabtayeysan warka dibaddana dowladda ruushka ayaa sheegtay inay dhowaan adeegsan doonto hubka nukliyarka آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur khamiis ah taariikhdana ay tahay lix iyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgalo kala duwan ka fuliyey fariisimo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin jubbada hoose baay iyo shabeellaha dhexe haashim cabdinaasir ayaa ka waramaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyey gobollo dhaca koonfurta soomaaliya rag hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday ciidamo ku sugnaa afaafka hore ee deegaanka buulaxaaji oo hoostaga magaalada kismaayo waxaana dagaalkaas lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhanka shabeellada dhexena rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay madaafiic ku garaacay xera ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ay kaga sugan yihiin deegaanka elbaq tiro madaafiic ah ayaa ku hobatay xeradii ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka ma ahan markii ugu horreysay oo madaafiic lagu garaaco ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugan deegaanka elbaq dhanka gobolka baay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed gaarigan ciidamadu saaraayeen islamarkaana qaraxa lala egtay ayaa ku socdaalayay gudaha magaalada baydhabo dhanka gobolka banaadirna rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo ku socdaalayay xaafadda oodweyn ee degmada dayneyle ee magaalada muqdisho welina faahfaahin kama aanaan helin khasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay madaxweynaha dowladda federaalka ayaa ka hadlay dhaqanxumada ciidankiisa iyo dilalka iyo dhaca ay u geysanayaan dadka rayidka ah sida warkaasi uu ku faahfaahinayo zakariya cumar isagoo la hadlayay saraakiil ka tirsan ciidamada biliiska madaxweynaha dowladda federaalka ayaa wuxuu tilmaamay dhaqanxumada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ay askartiisa ku hayaan bulshada magaalada muqdisho wuxuu xusay in askartiisa adareyska iyo magaca ay wataan ay ku dhibaateeyaan bulshada isagoona sidoo kale tilmaamay dhaca iyo dilalka bareerka ah ay askartiisa u geysanayaan dadka rayidka ah xasan ayaa intii uu hadlayay waxa uuna soo hadal qaadin waxqabad xumada ah askartiisa waxaana arrintaas ay tilmaamaysaa sida dadka qaar ay rumaysan yihiin in madaxweynaha dowladda federaalka qudhiisa uu raalli ka yahay dhibaatooyinka ay geysanayaan askartiisa maadaama uusanba soo hadal qaadin waxqabad la xusi karo oo ay askartiisa u qabatay bulshada marka laga yimaado in si maalinla ah ay dhibaatooyin ugu geystaan bulshada laakiin haddii uu raran yahay ou qalabku raran yahay oo muwaadinka uu difaacaya oo maxaanku daraa jaaga dharbaaxaya oo kii meel ku laabnay wuxuu haysta uu ka qaadanayo oo kii kaleo muwaadinka xagga lagu dhibaya hadduu u jeedo iska sii jeesanayo taleefonkiisa iska haysto ama uu tigtok ku mashquulsan yahay qalabka uu xambaarsan yahay macna kuma fadhiyo waxna ma taro waxna maaha waxaana warkan ka soo yeeray madaxweynaha dowladda federaalka oo quusa ku reebay dhibanayaasha weli la nool dhibaatooyinkii ay u geysteen askarta dowladda federaalka kuwaas oo ay rajadoodu ahayd in mar uun ay heli doonaan cadaaladda ay raadinayaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa adeeg waxbarasho gaarsiiyey degmada kuntunwaarey ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose warbixinta warkaasi cabdifataax faarax ayaa soo gudbinaya maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa manhaj waxbarasho geeya degmada kurtuwaare ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose manhajka oo ah dugsiga hoose iyo dhexe ayaa noqonaya manhajka rasmiga ee degmada munaasabad ka dhacday kurtuwaare oo manhajka lagu shaacinaya ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socda maktabka culimo waxgarad macalimiin iyo arday sheekh cumar xayaakala iyo sheekh mukhtaar abu muslim oo ka mid ah culimmada diinta islaamka ayaa waxay ka hadleen ahmiyadda ay leedahay waxbarashada iyagoona waalidiinta ugu baaqay in carruurtooda uga faa'iideeyaan waxbarashada barbaarinta iyo tarbiyeynta carruurta ayay sidoo kale culimmadani ka hadleen iyagoona soo qaatay taariikhda dadkii wan wanaagsanaa ee dunida soo maray uguna horeeyo nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dad macalimiinoo tayale meel kale ha laga keeno oo carruurtana tajwiid ugu dhigta muddo yaroo kooban xataa haddii wax kale la waayo hal macalin oo carruurta alqiraa'atu walkitaabati inoo barhol kore aan keenno ilmuhu markuu alqiraa'a walkitaaba uu ka dhismo waxna uu qoro waxna uu akhriyo rag badan oo akaademiyiin oo wax soo barashada kuso dhex jiraan ku jirtay kolkaa kadib qur-aanka halli goro qur-aanka igu dhehal yidhahdo laakiin qur-aankana waa inuu nudqi ugu saxan yahay macalinka laftiisana muctaqadkiisa uu saxan yahay qur-aanka marka uu dhammeeyey xarumaha gaalada ha isaga dirin madaariskii wilaayaadka dhexdooda yaaliba meel kasta yaalla barwaa qaataan annagu meeshaanu ka nimid wax qalbigu ku qabo baad arkaysaa fii kulli yom waxaa leeyahay xaflad baa joogto qur-aanka intaasaa ka qalin jabisay xaflad baa taalla dugsi dhaxaa soo baxay xaflad baa taalla dugsi saraa qalin jabinaya xaflad baa taalla jaamacadii baa bandhig soo samaynaya yacni waxaa annagu aan aragnay qaybteeda inaad carruurta u diyaarisaan oo wax isku darsataan oo diintii iyo khayrkii aad ka tashataan si ilmihii mustaqbal loogu helo wanaagsan waxyaabaha laga maarmaanka ay ku jira idan carruurta waxaynu ilaalinaa tarbiyada ka mid a rufaqada ay la socdaan aan gaarhka ka helnay yuu ilmuhu la saaxiibaa wakhtiga xagguu ku bixiyaa muxuu haweeyaa muxuu dare muxuu daawadaa muxuu fiirsadaa arrimaha haddaadan mutaabacayn dugsi baan ku daray waana koriyey waana arad bixiyey ciiddana si fiican baan u cudisiyey laa laa laa taasi tarbiyada keliya ka mid a cilmiga aduu aduu dan kugu aday adaa adaa ka faa'iidaya marka ugu horaysa adaa ka faa'iidaya adaa maxaan ku idhaahdaa ku nacfinaya marka cilmiga ha la barto walaalayaal haddaadan cilmi baranin oo aad jaahil noqoto xataa su-aasha ugu horaysa qabriga dhexdiisa kama jawaabi karti su-aasha ugu horaysa qabriga maxay tahay man rabbuka waman nabiyuka wamaa diinuka hadduusan qofka adduunka intuu jooga uusan baranin muxuu ka jawaabaya wuxuu ka jawaabaya lama arko xataa nabiyllaahi maxamed hadduu garan waayo suuradii nabiyllaahi maxamed baa lasoo hordhigaya sida xadiiska ku sugan sala alla alay wasalam markaasaa ley ninkaa ma taqaanaa qofka jaahilka ee adduunyada intuu jooga aan cilmi baran wuxuu leeyahay ha ha ha afkuu kala taagaya markaasaa dube lala dhacaya markaasaa la cadaabaya walaalayaal cilmiga aan barano ardaydii magaaladan ka soo baxday waxaan iska jaamacadaan iska aan ku kulannay dugsiga sare beerahaan ku kulannay kurtunwaaren ka nib markay leeyihiin waxay ahaayeen tob dadka ugu sarreeya ugu aqoon fiican bay ahaayeen dhammaantooda ardaydii noocaas ahayd ee magaalada kurtuwaaray ka baxay waxay noqdeen dakaatiray noqdeen waxay noqdeen injineeray noqdeen waxay noqdeen shirkadaha iyo hantiilayaal bay noqdeen aqoontoodiibaa aqoon dhaaftay ilmahoodii bay wax sii bareen kuwii xilligaa joogay kurtunwaaray ee aan goobaha waxbarashada aan tegin oo aan wax baranin waad ogtihiin reer kurtunwaarayow xaalkooda maanta waa sidee
salaadiinta iyo odayaasha kurtunwaarey ayaa cod dheer ku soo dhoweeyey baaqah iyo manhajka waxbarasho ee uga yimid xarakada mujaahidiinta al-shabaab ballan waxaan soo qaadnay in iskuulaadkaas aan buuxinno arday yaryar iyo kuwa waaweynba ee ballanta manala qaadeenniyo manhajkii wax lagu baran lahaa ama muqararkii kitaabadii waay ayagaa qaatay lacagnagu ma aha mashaar mashaarkii oo meesha lagu qaadan lahaa maamulihii iyo macallimiintii mudiirkii kulli ayagaa qaatay gurigii awaluu noo dhisnaa hadduu meel ka yaro xumaado dayacatirka ayagaa qaatay annaga maxaa nalaga rabaa keliya ardayda keliya hooyooyinka maxaa laga rabaa canjeero inay boobsiyaan wakhtiga naloo qabto ha waktigana loo qabtan la ilaaliyo waktiga gelanka hore iyo gelanka dambe mid unbuu noqon ama labadu waa noqon doonaa dadka waa la kala weydaanin waxaana laga doonayaa marka qofka saacaddiisa in cunuga uu ilaaliyo hooyada waa noola sheegay insha allahu nin yar iyo nin weyn waxbarashada waa la weynaado lagama yaraa sideeda bannaanba insha allahu nafta tayda markayn ka bilaabo waxbarashadaan diyaarowna waana ballan qaadnay insha allahu ummadda uun ballan qaadnane idinkaas oo hadda hortaayna taaganaa ka mid ah insha allahu waxaa ballankaad aan qaadnay ina nala qaadiino sida asuldhaanka u sheegay insha allahu waa rajaynaynaa beledka awal beled diinaas ahay intaasoo madaaris dugsiga ka furnaay insha allahu ilaahay idinkiis foomka ay dadku u yeella waa arkaysiin waxaan rabnaa marka ballankii aan qaadnay nala oofisiin kalaamullah iyo kalaamka yunesto kee qaadanayna waa laysbarbar dhigay war kee qaadanaa labada kii allaan qaadanaynaa kii allaanna midigta ku qabsanaynaa qalbiga iyo maskaxdana ku qaadanaynaa kii yunestona waa tuuraynaa waxaa halkaas ka socda iskuul dugsiga waxbarasho waxaa inoo yimi haddaynu markii hore aynu dhaliilaynay macallimiinta waynu ognahay waxbarasha mataal waynu sognahay waxba matee ilmaha waa habsaamaya way ku qaangaadhayaan sheekadaasaa lagu hadda waxaa inoo jooga macallimiin laga soo xulay gobolka shabeellada hoose waxaan rajaynaynaa macallimiintaas inta kurtuwaare joogta daaya kuwa xamar aaday daaya tayadooda kuwa hargeyse aaday inay u soo noqdaan ayaan ilaahay ka baryayna ay u yimaadaan baan ilaahay ka baryayna sababtoo ah kurtuwaarey waa mid waa dhulkii waxbarashada ugu tayada badan ay ka soo baxeen inuun ha tarbidaysna il macnaa oo tahjuudna unana dugsi hordirna dugsi quraam il dareerna dugsiyaga iskoolal il dareerna iyo jamniya guddi bisin guddahee sagaal midi sagaala midi gaam waashano sig macnaa una addunyo liyan aaqare liyan addunyo liyan aaqare liyan macnaa addunyahadee una wayaashna inun naa lahol yaaldhaharan iyo wiidhaskaharan yillaharan inun macnaa surog ilaahayasa teligalayka un tarbiheesnool un hayna iyo habalam qaadnay mushaar qaadhameyshna walaayi mushaar nus ebaamete bulu nus ebaatamere laakin gamele wulehee ilaahay agtisa yootay inun hirgelasna
maktabka waxbarasho ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu diiradda saarayaa sare u qaadidda heerka waxbarasho ee bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah iyadoo sanadba sanadka ka dambeeda kobac laga dareemayo waxbarashada wilaayaadka islaamiga ah min dugsi hoose ilaa jaamacadda dowri diini ah ayaa loo qabtay dadka ku dhaqan mid ka mid ah xaafadda degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe maxamed sheekh ayaa ka warramaya dowladdan oo soo qabanqaabiyey maktabka dacwad ee degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa loo qabtay waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada xaafadda biyoli oo ka mid ah afarta xaafadood ay ka kooban tahay degmada saakow intii ay socotay dowladda waxay ku qaateen kitaabka asaasiyaatuddiin waxayna socotay halbil bulshada ka faa'iidaystay dowladda ayaa gaarayay ilaa iyo konton qof dowladan ayaa loogu magacdaray saxaabiga jaliilka ah ee muscab bin cumayr shicaarkeedana waxa uu ahaa kun caaliman aw mutacaliman gebagabadii waxaa kasoo qayb galay culimada diinta islaamka waxaa goobta lagu soo xirayay dowladda ka hadlay sheekh cabdulle isagoona wax ka tilmaamay fadliga uu leeyahay cilmiga waxa ugu dambeyntii dardaaran u jeediyay ardayda ka faa'iidaysatay dowladda marka meesha waxaan ka qaadanaynaa fadliga cilmiga iska leh marka ha ilaahayna ismugu tilmaamaya wuxuu leeyahay innamaa yakhsha allah min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka baqa dadka culummada oo cilmiga leh ha dadka culummada oo cilmiga laha ka baqa sidoo kaleet ilaahay hal istawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun ma og yihiin qof wax og iyo qof wax ogeen marka jawaabdu waa may marka hal istawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qof wax og iyo qof wax ogeen macna ma isleeyihiin jawaabdu waa may marka waxaa nogula baahan yahay marka wixii barani oo nogula macnaha noola sheegay ina nafteenna ku rabayna oo ku camal falla marka ha nafteenna ku rabayna waxaa la yidhaha alcilmu bilaa camal ka shajarati bilaa haman baa la yidhi haddii geedka cambaha in abuurtay ubaxa murdhel waay maxaa qaybo kugu fadhiya adig haddii cilmi lagu canfi saas waa qaybo kuguma fadhiya marka marka insha allah marka waxaan isdardaarmaynaa waxyaalihii baran nafteen in ku rabayna inuu ku camal falna insha allahu tacaala intaasaan kusoo gebagabaynaa ugu dambeyntii qaar ka mid a bulshada xaafadda biyole ee dowladda ka faa'iidaystay ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan waxayna soo bandhigeen waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen iyagoona maktabka dacwada ku codsaday in marar badan loogu soo celeliyo duraadka ceenkaana ah doori socotay muddo bil ah waxaan ku qaadanay casharo aan lasoo koobi karin oo oo nuuc badan waxaa ka mid ah maahu alwalaa alwalaau xubun in la jeclaado wa nasratullaahi ilaahay diintiisa waa in loo gargaaro walirasuuli rasuulka waa in la jeclaado walilmu'miniina mu'miniinta waa in la jeclaado waxaa kaloon ku qaadanay oo ku xigto maahu albaraa albaraa huwa albuqdu waa in loo caroodo alcadaawat waa in lala colayto min alkaafiriina gaalada iyo walmurtadiina murtadiinta walmunaafiqiina munaafiqiinta marka ilaahi subxaana watacaala ku mahadsan wax badan aan ka fahnay walaayada degmada saakow waxaan ka codsanaynaa ilahi baa ku mahadsan subxaanahu watacaala in badan isha maxallaha ay soo dadaaleen waqti badanna way soo bixiyeen waxaan ka codsanaynaa dowlaadka noocaan in badan in nagu soo celceliyaan mar kasta cabdisalaan qaasin mudabil ah maxaad ka faa'iideen wax badan oo diin ah waxaana wala qabtay kutubka la yihahda asaasudiin ayaa cashiro badan noogala faa'iideey iyo usul thalaas waxyaabahaad ka faa'iideen wax ka mid a miino akhrin kartaa nacam waxaan ka faa'iidnay waxa weeye waa limaada khalaqana allah ilaahay muxuu noo abuuray licibaadati cibaada ayuu ilaahay noo abuuray linacbudahu keligiis in la caabudo walaa nushrik an loo shirig yerin bihi aan la shiyaan qolka alla ayaa u daliileh wamaa khalaqatu ljinna walinsa ila liyacbuduun ayuu ilaahay leeyahay ilaa jini insi wax kale uma abuurin ila liyacbuduun inay yacbudan unbuu abuuri leeyahay waxaana loo qabtay xaafadda biyooley gaar ahaan masjidulbader ayaa lagu qabtay dowladda waxaa kasoo qayb galay odayaal oo aniga ka kow ahay ilaa dhallinyaro ilaa caruur yar hataa ciyaal ay ku jiraan oo saqiira waxaan ka codsanaynaa walaayada gaar ahaan degmada saakow dadka ee dowladda noo qabtay qaybaheeda walaayada kala gedisan waxaan rabnaa in dowladda naloo soo celiyo mar kale weliba mar kastaba naloo soo celiyo intaan noolnahay maktabka dacwad ee degmada saako ayaa marar badan bulshada u qabtay dowraad noocaan ah oo dadka sare loogu qaadaya aqoontooda diineed xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo wajahaysa gaashaanbuur ay ku midaysan yihiin dowlado badan ayaa gacan kula dagaalamaysa isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka iyadoona gacanta kale wax ugu qabanaysa bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah beeraleyda ku dhaqan deegaan ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay caqabado ka haysta dhanka beeraha warkaasi waxaa ka waramaya cabdalla mukhtaar beeralaydan oo ku dhaqan deegaan lagu magacaabo dowli oo ka tirsan gobolka sanaag ayaa ka hadlay dhibaatooyin kala duwan ay ku wajahayaan beerahooda oo ah kuwo ay ku dhiban yihiin dalagyada ay beeraan waxa ay sheegeen in ay u baahan yihiin in loo sameeyo biyo xireen sababo ku aadan daadadka oo u nugul deegaanka kuwaasooy horeyba u saameeyeen dalagyada halkaasi beeralaydan ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay wadaagaan hal ceel oo ku yaala deegaanka iyagoona awoodi waayey inay howlgeliyaan ceelal ku yaala halkaasi dalagyada kasoo go-a beerahan ayaana u suuqgeeyaan degmooyin iyo deegaano kale oo ku yaala mandiqada dhulka ay ka taliyaan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka jira dib u dhac iyo horumar la-aan waxaana ugu wacan sida marar badan la sheego maamulada oo ah kuwo aan ka turjumaynin bulshada dhaqankeeda horumarkeeda diinteeda iyo dadnimadeeda sanad weliba dowladda federaalka ayaa kaalinta koowaad ka gasha musuq maasuqa adduunka saka qaybin ayaa laga sameeyey degmada tieglow ee gobolka bakool waxaa ka waramaya cali aadan wilaayada islaamiga ahaa ee gobolka bakool ayaa dad masaakiin iyo fuqaro isugu jiro u qaybiyey sakada xoolaha iyadoo goob degmada tieglow ahaa bulshada isugu keenay dadkan ayaa xoolaha si nidaamsan loo qaybiyey iyadoo qof walba uu xoolo mutaystay uu qaadanayay markii magaciisa la yeeriyo qaar ka mid ah dadkii la siiyey xoolaha oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay tirada xoolaha la siiyey iyo sida ay ugu faraxsan yihiin magaca cabdi ali isaaq deegaanka dhanaaw geega degmada tiyowlow zeki hoole ee lankiiba afar naf lankii nasiib an haloona gaala haloo hay aan hadda afar naf iringa nasiib an halay makatara galaan wilaayada islaamka ka mahadsan insha allah garantiya kor allah ku yeela daalada hoose alle innaga waaye ay sheegeen lam afar naf iringa hadda inta ku halay faarhadiis lanla kooba kor maleh alxamdulilah suma alxamdulilah mar kale waxaa doorka kale laysii haaniyo hayn walaa kadar simi haan hoob la kadaro insha allahu may rajey dagadan dagada ini aan dhow yaa rajee haa madajahidiin garantiya kor allah ku yeela gaalada garantiya hoose allah dhig sanadkan sanadshey banjabuur anila ka qaado fade asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa muusaama degmada tiyaglowrow sakiina ningewi afarnee fadhiisay eed eeda wanka faraxsano muslimiin guul alahasii gaalada ilaahay noo jibi marka wayambaanayna dadka imbaanaanay la siyaaye marka eed eedaan ka farahan farxadday walaha koo kormee ninkan oo ka mid ah dadka ka faa'iidaystay qaybinta xoolaha ayaa allah u mahad celiyey isagoona u duceeyey mujaahidiinta xasan shariif dhannaaw eringa la qeybiyohay walaayadda islaamka erignan qeybiyohay alxamdulilah rabbalcaalamiin ilaahay aan kama hadayna walaayadda aan kama hadayna insha allaahu weli cadow ana dhaba afar neef eringa laysii ilaahay idin sheeye ducaayni walaayad gacanteeda korallaha ka dhego cadowka allaha noo reeba hadduu korbidig mala siin geeki in korayto faradday eedeedaan korayta eedaan faraxsana alxamdulilah rabbalcaalamiin walayadaa mahadle ilaaha mahadle gaalada allaha jibiyo hangoorbare allaha ka tareego alla hanoo gadiyo ilaahay qalbashii ha kubi waddankaanu muslima maxamed dheere deegaanka inta yaglu sekada howla afar neef aliisiye waa maxasinta mujaahinteeda kumaad nagana aadan aadan maxamed deegaanka gudo tiyeglo tiyeglo mayna dhiibiyoha aragdi zakaawaad yana ka dhiibiyoha walaayada islaamka ya ka dhiibiyoha afar neef eringa haa maynka ducaay guul iyo arday gaalada ilaahay ku garsay yaanka ducaay markal malisiin nimadki inkorreytuhay degmada tiyaglow oo ka tirsan gobolka bakool ayaa ka mid noqotay meelaha ugu horreeya ee laga qaybiyey sakada xoolaha maamulka a c c khaatumo ayaa kan puntland u diray dignin adeeg cabdifataax faarax ayaa faahfaahinaya
maamulka la magac baxay ee sesiye kaatuma ayaa waxa uu ka hor yimid tallaabo uu qaaday maamulka la baxay puntland kaas oo uu ku sheegayo in dhul ka mid a dhulkan uu ka tirsan yahay maamulkooda sida uu sheegay maamulka kale maamulkan deegaanada uu ka arrimiyo oo kol hore uu ka arrimin jiray maamulka somalilan oo dagaal ay uga saareen ayaa haddeer waxaa soo ifbaxaya khilaaf dhuleed oo soo kala dhex galay puntland najiib barqadle warsame oo ah wasiirka warfaafinta ee maamulka la baxay ee sesiye kaatuma ayaa waxa uu xadgudub iyo meelka dhac ku tilmaamay in maamulka la baxay puntland uu sheegto qaybo ka mid a dhulka ay ka armiyaan waa wax aan sinaba loo aqbali karin in maamulka aan deriska nahay ee puntland uu sheegto dhulka dowladda s c kaatumo qaar ka mid ah waa xadgudub iyo meelka dhac dowladda s c kaatumo ay uga digayso maamulka puntland ayuu yidhi wasiirka warfaafinta s c kaatumo najiib barqadle warsame wasiirkan ayaa si kulul uga hadlay ugana digay hay-adaha arrintani ka qayb qaadanaya waxauna sheegay inay ka fogaadaan wax waliba oo keeni kara khatar amni oo ka dhalan karta muran dhuleed wuxuuna xusay in s c kaatuma ay diyaar u tahay inay difaacato dhulkeeda iyo dadka degan deegaanada ay ka armiso warkan ka soo yeeray wasiir najiib barqadle warsame ayaa ku soo beegmayay iyadoo maamulka puntland ay qorsheenayso inay ka hirgeliso qaybo ka mid ah sool iyo cayn mashaariic ay ka heshay dowladda jarmalka taasoo ay fulinayso hay-adda yunisef soomaaliya ayaa waxaa ka jira maamulo badan oo shisheeyuhu ka hirgeliyey dalkan si isaga horkeeno bulshada una abuuro qabyaalad lagu kala geynayo dadka soomaalida ee walaalaha ah taa uu ujeedkeeduna yahay qaybi oo xukun dadka ku shaqaysta farsamada gacanta ee ka howlgala deegaanka kunyabarow ayaa macaamiishooda u sameeyey agab tayeysan khaalid maxamed axmed ayaa warkaasi faahfaahinaya dadka ku shaqaysta farsamada gacanta waxay isugu jiraan kuwo leh xarumo loogu hagaago iyo kuwo aan xarumo lahayn waxaan booqanay goob lagu sameeyo alaabaha jiifka kuwaasoo isugu jira jiifka ay iibsadaan lamaanaha doonaya inay isla aqal galaan miisaska kuraasta iyo sanduuqyada waa kan milkiilaha oo aan ku wareysana xaruntiisa maasha allah walaal madaxii maxamed axmed ali dhaa mafahante naaneeska oo lagu yaqaan joodigan maasha allah mafahmno inta maasha allah jiifada jiifkan ku sameynaa iyo jiif iyo maxaa kale jiif iyo miisada iyo allah mustacaan raxilooyinkan ku sameynaa iyo maktabooyinkan ku sameynaa maasha allah fahmno wixii ummadda loo soo ziyaadin oo habeenaa maasha allah moobadada waxay kala badan yihiin armaajo taawleeda alkaalo saddex shay waay mid haliya nirik waay laba shay waay midna saddex shay waay bafee weynaa ku jiro midna lama shay waay armaajo taawleedaa ku jiro ninba tawartiisa uu kala qaataa maasha allah hadda aniga saddex boqol iyo waxaan gadnaa iyo afartan dooran gadnaa ma fahanti dadka sii noo sheegeen xamadan waxaan kusoo iibinaa dheen laba boqol iyo konton ma fahanti marka anigana gaariyiya kharashkiyaa na galooy mafahmno marka insha allah waxa waye waa dadka waa soo dhaweynaynaa maasha allah guurka albada ilaahay aanoo zaadiyo insha allah saasaan rajeynaa insha allah qiim dhimisaan sameynaynaa hadduu ilaahay karaamo marka waxaa warbixin ugu soo gaartay yani dadka een suuqa aa ka maqalnay in aad tahay qof kulkulul ka waran maya waxaas waa bini aadamka wax iska sheegan leh waa iska beeniya war suuqeed leh mafahante ummadda waxaa gacanan ku qabananaa insha allah anaga sidoo kale waxaa ka mid ah dadka ku shaqaysta xirfada fuundinimada waa kan shucayb oo ka mid ah fuundiyada wax ka dhisa deegaanka kuunyo barow oo nooga warbixiyey qaabkay u shaqeeyaan xirfadaas maasha allah boqolka boqol ayaamahan kuunyo barow maasha allah dhismada aad iyo aad ugu shidan tahay meel la joogsado bursle ku yeerooyaa annagana waa ku faraxsagnahay waaya marka jiingada bismaa dhistiin mise sartay maya aniga waxaan dhisnaa jiingada waxaan dhisnaa aday guryaalka kala nooce oo jiingada dhista oo kaleenta oo guryaalka oo isgembiska nooc walba oo guri buris oo jingitub eh aniga waa dhisdagarna meel alaa meelka imaato saddex qol iyo daash afar qol iyo daash isgambis iska dabool adiga nooc walba guri loo dhisayo waa dhiskarna laakiin dhagax kale aan dhiskarin meeqo qofaa kula shaqeysa waxaa ila shaqeyso aniga shan qofo may may may macaamiisha adiga wax badan oo soo dhaweynaa loo sameynaa dhanka kale waxaa jira haween ku shaqaysta xirfadda cilaansaarka iyo xarqaanka intaas waxaa dheer oo jira dad ku shaqaysta farsamada birta sida baangadda misaarta yaambada iyo midiyaha xirfadaha gacanta waxay ka mid yihiin xirfadaha ugu muhiimsan ee la qabto inkastoo aysan ogeyn dadka badankooda maxaa yeelay maadaama ay la qabsadeen mashiinada casriga ah taasoo sababtay inay ka tagaan farsamadii asalka ahayd qofka oo gacantiisa ku shaqaysta ayaanan ahayn mid ku cusub dunida waxayna la soo kowsatay uumista aadanaha wilaayaadka islaamiga ayaa sannadihii ugu dambeeyey ku soo badanaya dadka ku shaqaysta farsamada gacanta warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan dowladda ruushka ayaa sheegtay inay dhowaan adeegsan doonto hubka nukliyeerka madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa maanta ka sheegay shirka golaha ammaanka ruushka inuu saxiixo sharci u ogolaanaya ruushka haddii uu la kulmo weerar gantaalo iyo diyaarada aan duuliyaha lahayn oo gudaha usoo gala dhulka ruushka inuu adeegsan karo hubka nukliyeerka arrintani waxay ka dhigan tahay in ruushka oo ah dalka haysta bambaanooyinka nukliyeerka ee ugu badan inuu kusoo darayo adeegsiga si la mid ah hubka fudud putin oo sharaxaya go-aankan wuxuu yidhi hubka nukliyeerka waa hubka ugu dambeeya ee lagu ilaalinayo madax banaanida ruushka balse haddii aan xaqiijino xog sheegaysa in ruushka kusoo socoto weerar weyn oo gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo gudaha usoo galaya ruushka markaan waxaan adeegsan doonaa nukliyeer guudiga kasoo yeeray putin ayaa kusoo aadaya kadib markii reer galbeedka ay qorsheynayaan inay ukrein siiyaan diyaarado iyo gantaalo ay ruushka ka cabsadeen una arkeen kuwa moscow halaagi kara putin ayaana isna yidhi bambaanooyinkeena ayaan soo dhoweystay warkii alfurqaanna waa nageyntaa